بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا قل وحات كتر هذا النبي محمد هل أنبئكم إذين ورما بالأخسرين كوا خسارها بدن أعمالا حق أعماشا كوا أخسار بدن إذين شاقاه قل هل أنبئكم بالأعم... بال... hal unabbi'ukum bilakhsariina acmaalan ma idiin sheegaa kuwa u khasaar badan ilaahay agtiisa aladiina kuu weeye dalla uu lumay oo la waayey sacyuhum wax alla wixii camalay samaynayeen filxayaati noloshii addunya ay ku samaynayeen aakhiro markii loo baxsan lahaa waa la waayey wuu ka lumay filxayaati dunyaa maxaa yeelay qofka gaalka ah wixii uu sameeyo oo daaco ah kuma intifaacayo aakharo adduunyada in waxoogaa lagu ilaaliyo ama xoolaha loogu badiyo way dhici kartaa laakiin aakhare waxba ka heli maayo ninka daxaag la yidhahdo wuxuu yidhi humul qisiisuuna waaruhbaanu waa kuwa qisiisiinta ah oo zuhaadda iska dhigay iyo ruhbaanta oo yatacabaduuna way cibaadaysanayaan wayadunnuuna waxay moodayaan anna cibaadatahum tanfacuhum inay wax u tari doono wahiya laa tuqbalu minhum lagamana aqbalayo marka nafta hayso oo kanaa'iska iyo diyarka iyo meelahaasay ka buuxaan waxbana saydinaa cumar markuu arkay yuu iska ooyey oo wuxuu yidhi waa kuwan kuwa la sheegay aladiina kuwii weeye dalla uu lumay sacyuhum fi lxayaati اddunyaa wahum iyaguna yaxsabuuna waxay u malaynayaan yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan inay wax wanaajinayaan xagga sancada inay wanaajinayaan ayay la tahay kuwaasi sidaa weeye ulaaia annahum yuxsinu suncaa ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeye kafaruu gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisii iyo wa liqaa'ihi la kulankiisii ayay ku gaaloobeenoo fa xabidat acmaaluhum acmaashoodina way burtay qur'aankii iyo bacsigii iyo nushuurkii bay ku gaaloobeen xabidat acmaaluhum oo falaa nuqiimu uma joojinayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana wasnan wax wasni oon iyo miisaan uma saarayno oo qiimo ilaahay agtiisa iyo qadar iyo mansilad midna kuma laha sida xadiidka ku soo aroortay uu nabigeenna yidhi yu'taa birajuli atawiili alakuuli asharuub waxaa la keenayaa nin dheerar badan oo cunto badan oo waxabid badan oo falaa yazinu janaaxa bacuudatin kaneeco garabkeedna aan u miisaanmin ayaa imaan doona saasuu ilaahay yidhi kuwaasi waxaa weeye ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim wa liqaa'ihi fa xabidat acmaaluhum acmaashoodii way burtay falaa nuqiimu uma istaajinayno lahum iyaga yowma alqiyaamati wasnan daalika jazaauhum daalika kaasna jazaa'uhum abaalkoodii weeye daalika jazaa'uhum kaasi waa abaalkoodii jahannamu jahannamo weeye bimaa bisababi maa sababtii baa loogu abaalguday jahannamo kafaruu ay gaaloobeen oo wattakhaduu ay yeesheen waxay oo wattakhaduu ay yeesheen aayaatii aayaadkii aan soo dejiyey ama ha ahaadeen kii koonka ku yiila ama kii la soo dejiyeye wa rusuli rusushaydiiba waxay ka yeesheen husuwan kuwa lagu jeesjeeso ayay ka yeesheen way ku jeesteen intay wax ku qaadan lahaayeen yay husuwan ka yeesheen ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay kaanat lahum waxaa u sugnaatay jannaatu lfirdowsi firdows jannadeedii waa u sugnaatay nusulan sooryaqaad khaalidiina xaalayhin kuwii ku waarayo fiihaa firdowdaas laa yabquuna ma doonayaan canhaa firdowsadaa xaggeeda xiwalan inay ka wareegaan ma doonayaan marka qur'aanka ilaahay cajabtiisa waxaa ka mid a waxaa weeye wax un adiga kugu soo dhaco aanaan la sheegaynin ma laha waxaa la sheegayaa khaalidiina fiihaa laa yabquuna canhaa xiwalan ay laa yatlubuuna canhaa taxawulan ibnu rawaaxa wuxuu yidhi fii jinaani alfirdowsi laysa yakhaafuuna khuruujan canha walaa taxwiilan laakiin aayaddu waxay u jeeddaa waxaannu ognahay sida adduunka iyo bini aadamka dabeecadiisa lagu yaqaano haddii hadda hudheelada ama fanaadiqda kan ugu weyn inta lagu dejiye la yidhaahda ha ka bixin sanad ha ka bixin haddii lagu yidhaahdo waxaad u arki u nin xabsi la geliyey oo dhintay mar haddaan lagu ogolayn inaad meeshaad rabto iska marto ood soo socsocoto oo mar aad soo laabato oo mar aad iska baxdo oo bini aadamka waa sidaa marka haddii la yidhaahdo jannada weligeed abadal aabidiin wa dahra daahiriin meesha unbaa la fadhin haddii la yidhaahdo oo soo laga xiisa dhici maayo inay kugu soo dhici lahayd soo maaha waxaa lay may khaalidiina fiihaa way ku waarayaan laa yabquuna mana doonayaan canhaa jannadii xaggeeda xiwalan inay ay ka wareegtaan qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbii qul waxaad tidhaahdaa low kaana albaxru badda hadduu midaadan inqaas yahay likalimaati rabbii haadaa waxaa weeye tusaale oo ilaahay cilmigiisa waasicnimadiisa lagu tusayo adduunyada badda ku taaloo dhan hadday xibri iyo midaad hadday inqaas isu rogto oo kelimaadka ilaahay ha lagu qoro la yidhaahdo iyo xikamkiisa iyo cajaa'ibtiisa la nafida albaxru badda wuu dhammaan lahaa qabla an tanfada intayna dhammaanin kelimaatu rabbii rabbigayga kelimadiisa walow ji'naa aan ula nimaadno bimidlihi baddaas mid la mida oo madadan kororsiimo oo aanu ku soo darnaba oon ku badinayno marka qofka waxaa dhici kartaa haddee waxaa waye badaha aan aragnay iyo muxiitaadka oo inqaas laga dhigay waxaa lagu dhigaa weliba si aan dhammaanaynin maxaa ka mid a marka haddee haddii badihii naftoodiibaa ka mida ilaahay waxaa waye kelimaadkiisa ee cilmigiisa badda nafteeda iyo wixii dheer oo kale ayaa ka mida lanafida albaxru badda way dhammaan lahayd qabla an tanfada intayna dhammaanin kelimaatu rabbii walow ji'naa aan ula nimaadno bimidlihi midla albaxri badda oo kale oo madadan oo ziyaado ah oo lagu soo kordhiyey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa ana anugu basharun bini aadan baan ahay oo midlukum idinkoo kale ah waxaa weeye markay aayaad iyo waxaa ka doonayaan ama ay kuba ceebaynayaan inuu bashar yahay yaa waxaa laleeyahay maya wax dhiba ma laha innamaa ana basharun midlukum bini aadan baan ahay idinkoo kalea waxaan idinla dheerahay yuuxaa ilaya waa liii waxyoodaa annamaa ilaahukum ilaahiinuna waaxidun waa alla macbuudoo keli a ilaahun waaxid faman qofkii yarjuu rajaynayo liqaa'a rabbihi rabbigii inuu la kulmo doonayo oo thawaabkiisa inuu helo falyacmal ha camal falo saalixan camal wanaagsan ha camal falo oo walaa yushrik yuuna la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa axadan qofna yuuna la wadaajinin bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa weeye suuratu maryam maryamo suuraddeedii weeye makiyatun iyada kay ku soo degtay waa waxaa weeye siddeed iyo sagaashan aayadood weeye marka suuradda waynu arki doonaaye waxay ka hadli doontaa waa suuratu maryam waa makiya ulajeeddada weyn ee ay u socotana waa sidii aan ku soo maray suwarka makiga ah waa towxiidka iyo ilaahu la nasaho jalla wacalaa waxaan u cunamin iyo caqiidada in la sugo oo iimaanka bilbacthi waaljazaa in la sugo suuraddu waxay aada uga hadlaysaa marka towxiidka iyo iimaanka iyo wujuudullaahi iyo waxdaaniyati iyo bayaan manhaji almuhtadiina iyo manhaji daaliin kuwa toosan jidkooda iyo kuwa qalloocan jidkooda waa la caddeeyey suuradda qisasul ambiyaa'i bayyay aada uga hadashay iyada oo ka bilowday nebiyullaahi zakariya iyo wiilkiisii oo yaxyaa ah oo weynan loogu hibeeyey qof aan dhalaynin oo hadda ka horna ma dhaliis ahayd haddana weynaatay ilaahay awooddiisa oo bacsi iyo wax walba uu muxuu ahaay uu kara ayay ku tusi iyo ducada qofka makruubka ee karbaysan inuu ilaahay maqlayo subxaana wa tacaala suuraddii marka waxay haddana ku xijisiisay waxyaabaha ugu daran oo qisada qariibka ah oo maryam iyo maryam alcadraa oo ilaahay difli uu siiyey min hayri abin oo xigmadda ilaahay ay doontay waxaa lagu soo khatimay marka ibraahiim calayhi salaam maca abiihi iyo ambiyadii kaleeto oo la sheegay oo isxaaq iyo yacquub iyo muuse iyo haaruun iyo ismaaciil iyo idriis iyo nuux iyo ambiyadii oo dhan baa la soo kulmiyey waxay aada uga hadhatay suuradda mashaahidu yowma alqiyaama qiyaamo waxyaabaha dhici doonana way ka sheekaysay waxaana loogu macdaray suuratu maryam baa layidhi maryamo oo waxaa weeye nebiyullaahi ciise hooyadii ah ilaahay baa marka sharifay oo suurad ugu magac daray oo waa la waarinayaa tii baan marka muxuu ahaay ayaannu halkan ka gelaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim kaaf hayaa cayn saad kelimaadkaa tani way badan tahay waa kaaf iyo ha iyo ya saddex iyo iyo cayn iyo saad shan kelimo oo wada socota weeye waa ilaahay qudradiisa marka ulajeeddada ilaahay uu ka rabo allaahu aclamu ilaahay baa og marka dikru raxmati rabbika qisadii isla markiiba waxaa laga gelayaa oo muxuu ahay oo risaalada iyo ilaahay rusushiisa iyo diintan iyo qiimaha ay ugu fadhido bini aadamka laga bilaabayaa dikru raxmati rabbika haadaa waxaa weeye aayaddani haadaa kani haadaa kani kitaabkani ama aayaddani dikru raxmati rabbika rabbigaaga naxariistiisa sheegiddeedii oo la sheegayo weeye cabdahu uu u naxariistay zakariyaa zakariye ahaa waa nebi zakariya naxariistii loo naxariistay waa tanaa seebaa loogu naxariistay id goor buu ilaahay u naxariistay naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigiisu u dhawaaqay nidaa'an dhawaaq buu u dhawaaqay khafiyan oo qarsoon ayuu u dhawaaqay marka eeg hadda qur'aanka waxaa weeye nebi zakariya ilaah baa u naxariistay suuraddanaana lagaga sheekaynaya naxariista ilaah u naxariistay id goor buu u naxariistay naadaa uu nebi zakariya uu dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay waxaa layidhi nidaa'an dhawaaqid buu dhawaaqay khafiyan oo qarsan marka nidaa wuu dhawaaqay iyo khafiyan waa qarsoon yahay waxaad mooddaa inayna isla socon karaynin nidaa'an dhawaaq waaba dhawaaqoo waa la dhawaaqay khafiyan haddana wuu qarsoon yahay waa dhawaaq qarsoon see weeye haddii saa la yidhaahdo waxaa weeye waxaa laba shay baa loo kala qaadayaa waxaa weeye haddii loo fiiriyo allah subxaana wa tacaala nidaa'an dhawaaq buu u yahay siduu u maqlayo allah subxaana wa tacaala bini aadamka haddii loo fiiriyo marka uu ilaahay beryayo isagoo keligii qaa'iman filmixraabi uu beryayeyna khafiyan bini aadamka iyo waxaan haybka ogeynoo dhan wuu ka qarsoonaa marka binisbati insaanka haddii loo fiiriyo waa khafiyan haddii ilaahay loo fiiriyana waxaa weeyaan waa nidaa weeyo ilaahay subxaana wa tacaala wuu maqlayey marka waa ikhlaas oo muxuu ahay ka fog xagga istususka qaala wuxuu yidhi marka nebiyullaahi zakariya marka ilaahay u naxariisanayey rabbi rabbigayow innii anugu wahana wuu daciifay alcadmu waxaa weeye alcadmu laftii oo minnii aniga xaggayga ah way daciiftay daraaca baa la baryo oo ilaahay uu ku tawasulayo inuu daciifay oo duqoobay oo uu gaboobay washtacala wuu huray alra'su madaxiina shayban ciruu isla gubtayoo waxaa weye bush cad baa noqday buu yidhi walam akun mana ma ahaan jirin biducaa'ika adiga baryadaa rabbi rabbigayow shaqiyan kii ku hoogo oo ku dhur darraysto ma ana ahayn oo aan ducada aan liga aqbalaynin ma ana ahayn buui waxaan kaaga bartay wanaag iyo ducadayda inaad aqbasho ood iga ajiibto waxaa weeye wuxuu ku tawasulay wixii hormaray oo ilaahay hadda ka hor uu uga caada yeelay in uu ka aqbalo tii inuu damcayo min xaqi alkariimi allaa yukhayiba man admacahu qofka oo deeqsiga ah qofkii aad dhamac geliso ma hoojiyo wa innii anugu buu yidhi waa ka marka meeshu u soo socda waa ka khiftu waxaan ka baqayaa almawaaliya dadka qaraabadayda ah oo ilmo adeeradayda ah waa sida ay yidhaha wa innii anigu khiftu waxaan ka cabsanayaa almawaaliya aniga ilmo adeeraday oo min waraa'ii gadaashay ah ay khiftu waxaan ka baqayaa benilcam adeeraday wiilashiisa iyo cashiiradayda markaan dhinto inay diintan dayacaan oo ay wanaajin waayaan inay cilmigii iyo nabinabidii ay dhaxlaan saasaan ka baqayaa inii waxaa weeye innii khiftu almawaaliya min waraa'ii wa kaanad waxay ahaatay imra'atii xaaskayguna caaqiran waa mandhalaysoo ma dhasho oo haddana way weynaatayba ee fahab lii ilaahu ii hibee lii aniga mid ladunka agtaada weliyan mid ii gargaaro ii hi- ii hibee subxaanahu watacaala ilaahayow waxaad ii hibaysaa mid ladunka weliyan ilaahu mid ii gargaaro ii hibee ayuu yidhi fahab lii mid ladunka weliyan igu irsaaq mid oo walad ah oo saalixa oo yatawallaani waxaa weeye isaga ii gargaaro kaasoo yarithunii aniga i dhaxlo wa yarihu min aali yacquuba yacquub iyo ehelkiisana dhaxlo oo risaaladii ka dhaxlo wajcalhu ka yeelkaasi rabbi rabbigayow rad- radiyan mid raalli laga yahay ilaahu ka dhig markii uu intaa beriyey ilaahay wuu aqbalay alla wuxuu yidhi yaa zakariya zakariyow innaa annagu nubashiruka waannu kuu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil ismuhu magaciisana bighulaamin ismuhu wiil magaciisa yaxyaa yaxyee la yidhaahda ilaahay baa u magac biyo u waqlalay lam najcal aanan u yeelin lahu isaga min qablo hadda ka hor samiyan miday isku magac yihiinoo yaxye la yidhaahdo hadda ka hor ma jirin laakiin markii isaga la dhalo yaxye lagu magacaabay haa muslimiintoo dhan baa isku magacowda lam najcal lahu samiyan min qablu samiyan aan is- miday isku magac yihiin aan jirin qaala wuxuu yidhi markii loo bishaareeyey ayuu wuxuu rabaa marka siduu wax ku helayo inuu ogaado oo qalbiga u sii dego ayuu doonayaa inuu inuu ogaado oo qalbiga u dego ayuu rabaayo wuxuu yidhi wa- isaga oo marka yaa zakariya inaan bighulaamin ismuhu yaxyaa walam najcal lahu waxaa weeye lam najcal lahu min qablu samiyan qaala wuxuu yidhi marka nabiyullaahi zakariya rabbi rabbigayow annaa kayfa sidee buu yakuunu lii ghulaamun sidee baan ubad ku helayaa sidee buu iigu ahaan waa tacajub buu yaaban yahay wuuna faraxsan yahay wa kaanat imra'atii xaaskayga waxaa weeye caaqilan xaalada waana weyna weyn tahay hadda ka horna maba dheli jirinba waxaa wal'aana cajuus waqad balagtu anna waxaan gaaray min alkibari weynanka citiyan waxaa weye nin gaboobay oo soo dhardharay baan ahay fi lkibari washaykhuukhati nihaayat alcumri cumriga meeshii ugu dambaysay mufasiriinta waxay yidhaahdeen wuxuu gaaray boqol iyo labaatan sano is- islaantiisuna waxaa jirtay sidee- siddeed iyo sagaashan sano ayay jirtay ilaahay wuxuu doonay marka fa araada an yutam- waxay- an yutam'ina wa yacrifa alwasiilata inuu inuu ilaahay uu qalbiga u dejiyo sida wax lagu siina uu ogaado qaala alle wuxuu yidhi kadaalika alamru amarku kadaalika waa sidaas ilmo oo yaxye la yidhaahda ayaad heli doontaa qaala rabbuka rabbigaa wuxuu yidhi huwa ilmaha in lagu siiyo calaya aniga korkayga hayinun wuu ku fudud yahay waqad khalaqtuka waan ku abuuray min qablo hadda ka hor walam taku adigoon ahayn shay-an wax la sheego adigaan ahayn yaan ku abuuray marka hadda miyaan abuuri weynayaa haddaan markii horeba adan wax la sheego ahayn aan ku abuuray hadda miyaan abuuri waayi karaa adigoo kale waqad khalaqtuka min qabl walam tuku shay-a qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan astaan iyo sumad calaamo ii yeel oo a- aan ku garto inay xaaskaygii ay uuryeelatay ijcal lii aaya qaala alle wuxuu yidhi aayatuka aayadaada waxaa weye astaantaada iyo calaamada aad ku garanaysa in ilmo kuu dhalan rabo allaa tukallima annaasa dadka waa inaad la hadli kari weydo ha la hadlin maaha in laga nahyina laga nahyinayo ma aha maba uu karayo weeye allaa tukallima annaasa dadka waa inaad la hadli kari weydo halaatha layaalin sad- saddex habeen sawiyan adoo wax aad qabto aan jirin oon cudur qabin unbaa hadalkii lagugu xidhiyo dadkiiba lama hadli karid lama hadlaysid taas weeye wa- wa- waxaa weeye halaatha layaalin saddex habeen sawiyan waxaa weeye adiga oo oo am- calaamadaada waxaa weeye inaad k- dadka aad keri weydo inaad la hadasho saddex habeen adiga oo laysa bika kharsun walaa cilatun waxaad qabta male carabkaaga unbaa inuu hadlo loo diidayaayo ilaahay dikrigiisana laguma diidayo inaad tasbiixsato iyo inaad towraad aqrido iyo inaad injiil iyo waxaasoo kale laguma diiday injiil weli ma imaanine waxaa la yidhi marka eh, m- la- ma hadlaysid fakharaja wuu soo baxay wuu arkaye calaa qowmihi qoomkiisiibuu ku soo baxay tolkiisii yuu nebi zakariya ku soo baxay min almixraabi mixraabku ka soo baxay fa awxaa wuxuu u waxyooday oo uu fahamsiiyey u ishaaray baa ka muuqata ilayhim iyagii an sabbixuu tasbiixsada bukratan gelinka hore iyo wa asiilan wa cashiyan gelinka dambaba tasbiixsadaba ku yidhi fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiya iyo gelinka dambaba tasbiixsada sidaasuu fahamsiiyo ishaaruu ku fahamsiiyo waxaa weeye waa bilishaarati waa liqowlihi tacaala fii aali cimraan qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa halaathata ayaamin ilaa ramsan inaad wax u ishaarta ma ogiye sidiibaa marka uu wax u ishaaray way garteen iyaguna bes wiilkii wuu dhashay meeshii qur-aanka uu ka dhihaa wuu dhashay oo waxaa waye sagaal bilood buu caloosha ku jiray markaasuu soo dhashay markaasuu ilmo yar ahaa markaasuu soo barbaaray wixii oo dhan qur-aanka wuu ka soo boodiyo meheradii iyo muhiimadii nebi zakariya uu u baryey oo inuu kitaabkan dhaxlo iyo nabinimadan unbaa laga soo qaadi inta kale oo dhan waa wax la garanayo oo waa la iska dhaafo alle wuxuu yidhi yaa yaxyaa yaxyow khud qaad alkitaaba kitaabkii qaad baa layidhi oo towraad ahaa biquwatin dhabnimo bijiddin waijtihaad si dhab iyo dadaal ku jiro u qaad wa aataynaahu waan siinay buu ilaahay alxukma xukumkii baan siinay sabiyan isagoo yaryaan xigmad iyo caqli weyn ayaan siinay oo carruurta oo dhan uusan la mid ahayn waxaa weeye carruurtuma waxay layidhi markay yidhaahdaan yaa yaxyaa liyaxyaa idhab binaa nalcab faqaala wuxuu ku dhihi jiray maa lilacbi khuliqtu aniga la iima abuurin inaan aan aan ciyaaro marka nebinimo yaa isagoo yar ilaahay siiyey iyo xigmad iyo yaa la siiyey wa aataynaahu alxukma sabiyan xigmad baa la siiyey iyo wa xanaanan naxariis mid ladunnaa agtayadaa laga sii yidhi ilaahay iyo wa zakaatan dahirnaan wa kaana wuxuu ahaa taqiyan mid ilaahay ka baqo oo saalix oo muttaqi ah oo macsiyada ilaahay iska ilaaliya ayuu ahaa daahiran lam yacmal bidembin weligii dembi ma samaynin iyo wa baran kii u baari ah u samafalo biwaalidayhi labadiisii dhashay walam yakun muusan ahayn ma una ahayn jabbaaran mid iswaaweynayo oo dadka burburiyo ma usan ahayn casiyan oo caasi ah ma usan ahayn walam yakun jabbaaran casiyan ma una ahayn nin mutakabbira oo caasi ah ma una ahayn wa salaamu nabadgelyo calayhi yaxyo korkiisa ha ahaato yowma maalinta wulida la dhalay iyo wa yowma maalin yamuutu uu dhimanayo wa yowma maalin yubcathu lasoo bixinayo xayan isaga oo nool marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaatadiisa iyo noloshiisa xaalooyinkiisoo dhan wuxuu ilaahay ku caam yeelay muxuu ahaay in ilaahay uu u duceeyey oo nabadgelyo uu helay wa salaamun calayhi yowma wulida maalintii la dhalay iyo wa yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wa yowma yubcathu xayan iyo maalinta isaga oo nool lasoo bixinayo marka haddii dadkoo dhan baa lasoo iyagoo nool yaa lasoo bixinayaa ee isaga maxaa loogu gooni yeelayoo la yidhi isaga oo nool baa lasoo bixinayaa waxaa weeye dadku isku wa yowma yubcathu min qabrihi qaala ibnu catiya wuxuu yidhi xayaahu fi lmawaatini alatii yakuunu alinsaanu uu aad u tabardaran yahay ilaahayna ugu baahan yahay marka isaga hadde waa nebi oo haddana xakiima oo zaahida oo muttaqi oo isagoo nolol dhab ah oo ilaahay raalli ka yahay nool ayaa lasoo bixinayaa wadkur fi lkitaabi maryama suuradda meeshii ay ka qaadatay qisadan ay magaca ka qaadatayna waatan waana suura waa qisadii labaad aad iyo aadna way u cajo badan tahay waxaa weeye miilaadu yaxyaa waxaa mar hadduu ka dhashay wilaada muxuu ahaay uu ka dhashay yaxyaa habar weynaatay oo siddeed iyo sagaashan sano jirta iyo iyo aabbo oo boqol iyo labaatan jiro islaamtuna ay madhalays ahayd awoodda allaha leh waxaa ka sii cajo badan in ilmo la helo aan aabba lahayn in la helo ayaa ka sii macno weyn tiibaa ilaahay noo sheegayaayo alla wuxuu ihi wadikur ka sheekee nebi maxamedow fil kitaabi kitaabkan qur'aanka ah maryama maryamo kaga sheekee maryama maryamo waxaa caabida tii ilaahay caabudaysay cibaadada badnayd kaga sheekee maryama alcaabida kaga sheekee oo muxuu ahaa sheekadeeda id goortii intabadad ay ka fogaatay min ahlihaa reerkeed reerkoodii bay ka fogaatay makaanan makaan bay u fogaatay meel sharqiyan oo xagga qorax ka soo baxa ah ayay reerka uga ambabaxdo halkaasi iska aaday sidaa haweenka lagu yaqaano xaaladooda khaaska ah ayay meel aaday makaanan sharqiyan ayay u fogaatay oo waxaa weye sharqi beytulmaqdes inay cibaadadii u tafaruqdo faittakhadad waxay samaysatay min duunihim dadko dadkii sokadiisa xijaaban shay xijaab oo dadka ka teedo ayay samaysatay fa arsalnaa waan dirnay ilayhaa iyada ruuxanaa ruuxdannadii oo jibriila ayaan u diray fa tamahala wuxuu isugu wuxuu isugu suureeyey oo tusaale isaga dhigay lahaa iyadii basharan qof bini aadama sawiyan oo suurad kaamila iyo khilqadiisii ay kaamil tahay waxaa la yidhi wuxuu ugu yimid wiil yar oo cad oo wejigiisu cad yahay jacdu shaxri mustawa alkhilqati khilqadiisana ay siman tahay waxaa weeyaan ayuu isugu soo suureeyey fatamathal laha basharan sawiya way ka naxday marka qof dumara oo keligeed meel xijaab samaysatay oo ku caabidaysa wiil un dhallinyaro oo u soo galay qaalat waxay tidhi innii anigu acuudu waan magan geli biraxmaani allaha naxariista badan ayaan magan gelayaa in kun minka adaan kaa magangeli in kunta haddaad tahay taqiyan ilaahay mid ka baqayo waxaa weye ilaahay baan kaa magangelayaa sidaas ayay tidhi qaalat innii acuudu biaraxmaani minka in kunta taqiyaa way ka argagaxday way cabsatay waxay ka yaabtay inuu xumaan la damacsan yahay ilaahay baan magangelayaa ilaahay baan ku cararayaa marka taqdiiru in kunta taqiyan fatruknii walaa tu'diini haddaad qof ilaahay ka cabsanaya aad tahay hay dhibina iddaah sidaa ayay ku tidhi in kunta taqiyan qaala wuxuu yidhi innamaa in kale meehe ana anigu rasuulu rabbiki rabbigaaga mid uu soo diray ayaan ahay li'ahaba inaan kuu hibeeyo laki adiga ghulaaman wiil zakiyan oo daahir ah inaan kuu hibeeyo ayaan u socdaa waxaawaye inaan kuu hibeeyo yaan u socdaa khulaaman zakiyan waa jibriil marka wixii ishkaal ahaabuu ama cabsidii buu ka fogeynayaayo khulaaman zakiyan oo daahiroo min adunuub dunuubta oo dhan ka daahiran qaalat waxay tidhi annaa sidee buu yakuunu iigu ahaan lii aniga khulaamun wiil walam yamsasnii isagoon ii galmoonin basharun bini aadam u itaabanin uusan bini aadam itaabanin walam aku aanan ahayn baqiyan mid xunna aanan ahayn adaa bilaahi towfiiq